فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida warar dheeraad ah oo laga helayo weerar nafuurdhimo ah oo ka dhacay deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug khasaare culus oo ciidamada maraykanka uu tababaray ku gaaray qara xoogan oo lagula beegsaday qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose nadwo diini ah oo lagu qabtay saakow iyo bu'aale dowladda federaalka oo isku diyaarinaysa waxa loogu yeeray maalmaha xuriyadda xilli dalka uusan xur ahayn haddaba caawo waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan calanka soomaaliya taariikh ahaan halkee buu ka soo jeedaa ma soomaali ayaa samaysay mise ajaanib dhowaan waxaa jabuuti lagu soo gunaanaday shir dhex maray dowladda iyo somalilan caawo waxaad maqlaysaan war ka duwan wixii shirka laga sheegay oo uu shaaciyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wararkii ugu dambeeya kronana waa ka qayb barnaamijka waxaa igala qaybgelaya cabdifatax filbiin waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waxaannu idiin leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa aynu ugu dageli doonnaa barnaamijka dhuuxa weerar xoogan ayaa maanta ku dhacay xeer ciidan oo ku taala deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug goobtaasi waxaa ku sugnaa askar ka tirsan maamulka galmudug weerarkan waxa uu geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay xaqiijisay in weerarkan nafhurnimada ah ay ku beegsatay saldhig ay ku sugnaayeen askarta maamulka galmudug mujaahidiinta ayaa camaliyad istishaadi ah ku beegsaday saldhig ay maleeshiyaadka ka samaysteen deegaanka bacaadweyn ee wilaayada mudug gaariga istishhaadiga ah ayaa beegsaday albaabka saldhigga laga waardiyeeyo waxaana halkaas ku dhintay laba ruux gaari tiknika ahna waa lagu gubay ayaa luu yidhi war ka soo baxay xarakatu shabaabul mujaahidiin deegaanka bacadweyn ayaa qiyaastii lixdan kilomitir u jira hobyo halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta ugu sarraysa galmudug iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت wararkii dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa markaan shabeellaha hoose khasaare ayaa ciidamada dowladda ku gaaray qarax xoogan oo lagula beegsaday gobolka qaraxan waxa uu ka dhacay gudaha degmada wallaweyn waxaana lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada bangarafta ee uu tababaray maraykanka war ka soo baxay xarakatu shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay in qaraxaasi lagu dilay ugu yaraan saddex askari islamarkaana lagu dhaawacay saddex kale بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت idaacada alfurqan ayaad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa iminka nadwo shacaarkeedu yahay qul aamantu billaahi uma istaqim ayaa lagu qabtay saako iyo bu'aaleh oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka nadwooyinka waxaa soo jeeday qaar ka mid a culummada diinta islaamka waxaana caawa idinku soo maqan sheekh cabdiraxmaan firin iyo sheekh cumar xayaakallah oo labadooda mawaadiic ku lahaa nadwooyinka lagu qabtay bu'aaleh iyo saakow waxaan ku hormaraynaa sheekh cabdiraxmaan firin oo dad badan kula hadlay fagaaro weyn oo ku yaala degmada bu'aaleh ee wilaayada jubbooyinka
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله shaa allahu tacaalaa sida ilaahaan ka rajaynayno muxaadaradeenna galabta waxay ku saabsan tahay towxiidka iyo istiqaamatun cala towxiid labadaa qodob bay ka kooban tahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay yuhabit اllah اladiina aamanuu bاlqowli اhaabiti fi اlxayaaةi اddunya wa fi اlآkhira ilaahay subxaanaه wa tacaala dadka mu'miniinta ah adduun iyo aakharaba ilaahay subxaanaه wa tacaala kelima towxiid buu ku sugaa adduunka markay joogaan kalimatu laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulu ullah ilaahay ummadda ahlu towxiidka waa ku sugaa aakhara markii la dhinto oo ruuxa qabriga la geeyo oo su-aasha ugu horraysa la weydiiyo man rabbuka rabbigaa waa kee su-aasha ugu horaysay muminiintu ku jawaabahayaan rabbi allah weeye marka kelima towxiid fidunyaana ilaahay muminiintu ku sugaa wa fi laakhirati wa fi lqabrina ilaahay muminiintu ku sugaa subxaanahu wa tacaala dadka laakiin muminiintaan ahayn inay horta aakhare laguba sugi mahayo adduunkana waxaa laga yaabaa inay marra rumeeyaan marra ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka leexiyo ilaahay subxaana wa tacaala inama leexiyo ikhwaani wax yar waxaan ku horaynaynaa towxiidka fadaa'isha uu leeyahay iyo ajirka uu leeyahay kelimatu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuuluullah ajirka ay leedahay iyo fadaa'isha ay leedahay baan ku horaynaynaa rasuulka muxameda calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah asagoo ummatu maxamed la hadlahaya ma taqaanaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa addoommaha uu ku leeyahay iyo ummaddu xaqay ilaahay ku leedahay subxaanahu wa tacaala ilaahay xaq buu inugu leeyahay annagana ilaahay xaq baan ku leenahay subxaanahu wa tacaala xaqa ilaahay aan ku leennahayna ma annaan mutaysanin laakiin ilaahay baa yidhi anaa idin siinhaya oo inoo ballanqaaday saxaabtii waxay dhaheen allaahu wa rasuulu aclam xaqa ilaahay uu nagu leeyahay ma naqaano yaa rasuul allah xaqa annagoo aan ku leennahayna ma naqaano nabiga marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaquu ilaahay inagu leeyahay waxaa weeye ilaahay inaan keligii caabudno oonaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kale aanaan garab dhigin ilaahay subxaanahu wa tacaala cid waxlaleh ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala cid la midana ma jirto idan marka waxaa weeye ilaahay xaquu nagu leeya waxa weeye an nacbuduuhu walaa nushriku bihi shay-a ilaahay keligii inaan caabudno ilaahayna cibaadadiisa cid kale aanaan la wadaajinin ruuxii marka ilaahay aan caabudinba aslan ama ilaahay caabuda laakiin wax kale cibaadadii ku lana xaqii ilaahay uu lahaa kama soo bixin xaqa ilaahay marka annagoo aan ku leenahay waxaa weeye ninka ilaahay keligii caabuda oo cibaada ilaahay uu leeyahay cid kale waxba ka siinin inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannadiisa geliyo uusan cadaabin weeye xaqaasaan marka alla ku leenahay subxaanahu wa tacaala arrinkaasu marna waa arrin muhima ikhwaanii waxaad ogaataan masalada koowaad ruuxa bili'aadamka ah nimcooyinka la siiyo nimcada ugu weyn kelima towxiid weeye kelimatu tawxiid waxaa weeye sacaadatu dunya walaakhira waa adduunka ruuxa inuu liibaano aakharana uu liibaano waa inay kelimada tawxiidka u saxan tahay aakhara inuu khasaaro adduunna u khasaarana kelima tawxiid waa inayna u saxnayn ruuxa muslimka ah ruuxa muslimkaa marka ilaahay nimcooyinkuu siiyo midda ugu weyn wax la midana ayna jirin kelimatu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuuluullaahi weeyaan adna waxaa laga yaabaa adoo kelima tawxiid haysta inaad fiiriso nin caafimaad qaba ama aad fiiriso mid xoolo leh ama aad fiiriso mid mas-uulah ama aad ruux kale wax kale ku majeerata laga yaabaa ama awlaad iyo carruur ilaahay uu siiyey waxaasu ikhwaani nimco lama yidhaahdo nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa inaad kelimatu tawxiid aaminsan tahay rumaysan tahay kuu saxan tahay weeye ruuxii kelimadaa waayana way u dhammaatay xadiikii xaakim min xadiidi abi saciid alkhudriyi wuxuu ahaa nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam yaay nabi ilaahyo waxaan rabaa buu yidhi shay aan kugu wardiyo oon kugu xuso ayaan ilaahu rabaa buu yidhi markaasuu ilaahay wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah kelimadaa ku wardi wax kale ha raadinin haddaad wardigayga rabto ilaahay wuxuu yidhi kelimatu laa ilaaha ila allah kelimadaa wad baa la yidhi oo badi markaasuu nebiyullaahi muuse wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahayow kelimadan makhluuqaagii iyo bini'aadamkaoo dhan baa ku wardiya kulli kelima tawxiid bay ku dhawaaqaan aniga waxaan rabaa kelima si khaasaad ii barto oon hoos kaaga wardiyo yaa ilaahayow rabaa buu yidhi nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markaasuu ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nebiyullaahi muuseow cirarka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya iyo waxa ku dhex jira haddii kelimatu laa ilaaha ila allah lagu miisaamo uma miisaan dhigan karaan laa ilaaha ila allah wax la miisaana la soo heli mahayo laa ilaaha ila allah wax la mida lama helhayo toddobada cir toddobada dhul waxa ku dhex jira oo geedaha iyo dhagaxa iyo caraha iyo xayawaan kale iyo inta u dhaxaysa dhammaan haddii miisaanka fad la saaro laa ilaaha ila allahuna kafad la saaro laa ilaaha ila allah uma miisaan dhigan karaan ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ahaa min xadiidi tirmidi cabdulaahi binu camar binu caas uu soo saaray nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadda ka hor nin baa dhintay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii markuu dhintay ilaahay subxaana wa tacaala baa la horgaynayaa markaasaa waxaa la soo bandhigahayaa tiscatan wa tisciina sajlan sagaal iyo sagaashan kurjadood kurjad waxaa layidhaha joornaalka markii laysku duuduubo jawaan oo kale laga dhigo oo bundad laga dhigo markaasaa sajlan la yidhaahdaa sagaal iyo sagaashan macnaa bundadood warqadaa la soo bandhigahayaa warqaddii la arkaba waxay la eg tahay midlu madi lbasar nabigu calayhi salaatu wasalaam ishaadu intay ku daasho weeye warqaddiiba la eg tahay marka hadda meeshan aan taagannahay waddada tooska markaan fiirino ilaa halgan baan arkaynaa warqad kasta ilaa halkan iyo halgan bay la eg tahay waa meel warqad aad u weyn weeya intay isku daasho wey waana sagaal iyo sagaashan warqadood intaasaa laga soo buuxiyey dunuubtuu galay iyo xumaantuu galay warqado intaa leeg baa laga soo buuxiyey ilaahay baa marka u yeedhaya subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahy addoonkaygo waxaan maadaha galay dunuubta kulli waa lagu dalaqrinaya markaasuu leey ha yaa rabbi anaa galay waxaanoo dunuuba dhammaan anaa galay yaa rabbi markaasuu ilaahay leeyahay malaa'igtaydii miyay ku soo dulmiyeen oo waxaadan adigu gelin miyay kugu qoreen markaasuu leeyahay ma yaa rabbi ilaahay wuxuu leeyahay waa yahay wax cudurdaara ma haysataa dhib miyaa kuu geeyey dembigan dhib miyaa kuu geey maadan ogayn miyaa maxaa jira majaahil baad ahayd oo cudurdaar ma haysataa markaasuu leeyahay yaa rabbi cudurdaar ma hayso anoo og inay waxaanu dembi yihiin anoo og waxaanu inay macaasi yihiin ayaan geli jiray yaa rabbi marka malaa'igtuna ima dulminin anigana cudurdaar melihi marka wuxuu leey yaa rabbi waak ilaahay wuxuu leey waxaa soo tabcatay ma jiraa waa yahay waxaan lagu miisaamo kaasuu leey ma yaa rab ilaahay marka subxaana wa tacaala kaar yar oo kelimatu laa ilaaha ila allahi ku qoran tahay waxaa weya kaarka yare hormuud oo kale ee lafta laga jebiyoo kale kaar intaa la eg oo laa ilaaha ila allahi ku qorantu ilaahay keenayaa markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay dembiganba aad geshide tawxiidkaa kuu saxnaa kelimadan baa kuu saxnayd marka cammaashaada faraha badan waxaa lagu miisaamahayaa kelimadan baa lagu miisaamahayaa sidaasuu marka ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala addoonkii wuxuu leey yaa rabbi kaarkan yarkaa sagaal iyo sagaashan warqadood oo tiiba ishaadu intay ku daasha leeg maxay ka tari kartaa ilaahay wuxuu yidhi annagu ku dulmin mayna eh oo anigu rabbi ma dulmiyee miisaankaa arkaysa dhinacaana kurjidaha la saarahaya ee bundadaha dhinacanna warqadan baa la saari doonaa ee fiirsaa laleeya adugu hadday warqaddu kuu cuslaato nasiibka hadduu dunuubta cuslaadana nasiibkaa baa laleeya markaasaa wixii oo dhan baa la saarahayaa ee bundadaha yaa dhinac la saaraya markii lagu dhammeeyo miisaankaa weyn laa ilaaha ila allah kaarkay ku qornayda dhan kale la saarhaya wixii oo dhan fudayd bay noqonhayaan kelimatu laa ilaaha ila allah dhulkay saagi miisaanka war intii kale kor bay u laalaadaa markaasaa lay ahlujanna tahay orod baa le jannada gal xasanaadkaagii baa batay ninkuu marka tawxiid ku saxan yahay ninkuu kelima tawxiid u saxan yahay ikhwaani waa liibaanay waana guulaystay kaas waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan firin maadooyinka ayaan weli guda jirnaa sheekh cumar xayaa ka lahaysna waxa uu dad badan kula hadlay magaalada saakow ee wilaayada jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعماش أي حبنها كسمين ناي هديت أي تركيات أي منيات أي محمد مأمورات أي تهيبا لما أنت الوحي سوق ليان إيمانك أي سوق ليان أي نهل آيات وكلا كدرنا قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هل كم حينكوها إن آيات القرآن ضد مسلمين أه oo odhanaya annagu ilaahayna waan yeelnay oo waan adeecnay rasuul allana waan adeecnay waana muslimiin kolkaasaa allo leeyahy subxana taala haddana sidaa ay leeyihin idaa fariiqun minhum mucriduun waa jeedsanayaan maxaa laga waayey daacadiina waa laga waayey oo cisyaan bay la yimaadeen itibaaciina waa laga waayey oo waxay la yimaadeen tawalli bay la yimaadeen allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا اللي الرسول بوار من ما حكى دغنتي لا إله إلا الله ما حد ترتي محمد رسول الله وذا سعتوي isla markaaba qaar ka mid way ka jeedsadeen acmaashii laga rabay marka haddii acmaashaadii ay waafaqi weydo markhaatigii aad gashay ila ilaahay baad beecan la gelaysaa ballan baad ilaahay la gelaysaa ilaah waxaan ballan kugula gelayaa inaanan cidan adiga ahayn ilaah ka dhiganin oonan caabudin oonan u khuduucin oonan ka baqanin oonan jeclaanin oonan tala saaranin oonan ku tawasulin oonan baryin intaa adiga oo ballan ku galin nebi maxamedna aan kaga daydo wixii adiga lagugu dhowaan lahaa adoo sidaa yidhi markii lagaa waaye acmaashii dhannaydba markaas maxaa ka dhigan tahay de waxaad ka ballankaa aad sheegaysay beentaabay ahayd ikhwaani waan soo koobkoobaynaa waxaan u gudbaynaa dukhuulu lcamali fi liimaani wa cadami ictibaarihi biduunihi wa kufri taarikihi camalku sidiisaba salaada iyo soo zakadii soonkii iyo xajkii ma'muuraadkii la imaanshahoodii manhiyaadkii jihaadkii waxaan aan la imanaynahay dhammaantood waxay ka mid yihiin iimaanka ayay ka mid yihiin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa'a wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaa wadalika diinu lqayima bani aadamka lama amrin addoommaha jin iyo insigooda toona lama amrin ilaa ilaahay keligin ay caabudaan mahan iyagoo cibaadada u saafiyeelaya maxaa la raaciyey taasi waa tawxiidkii laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah maxaa la raaciyey wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaata ayaa la raaciyey kolkaasaa lagu gebagabeeyey maxay wadalika diinu lqayima wataa diinta toosanaya idan markii laga waayo tawxiidkii bes baa lagaa helay salaadii waa lagaa waayey zakadii waa lagaa waayey mabaanidii islaamka qaarkii kale waa lagaa waayey tarkiyaadkii waa lagaa waayey markaa ma muslim baanaad meesha la soo taagan tahay caqiidada noocaasa ahlusunna waljamaaca ka soo bilow nebi maxamed iyo asxaabtiisii ilaa taabiciintii salafkii ciddii arrintaa qabtay maynan jirin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlayay qolo kaloo muslimiin alla wuxuu yidhi aayadeen goorta ka hadlay walamaa yadkhulu الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا الله وحوليه ايمانك قلبك مجل وقالت قالت الاعراب امنا ولإيمانكم قلبك المجل لكن وإن تطيعوا الله ورسوله هداد الله أضيعنا rasuulkiisana aad adeecdaan laa yalidkum min acmaalikum haya amaahi waxba laydinka nusqaamin maayo halkaa maxaa kaa daacat ullaahi wa daacatu rasuulihi oo biljawaarix aynalasan xubnahaaga aan ka soo fulaynin allii rasuulkiisana adeecsanahay baxarkaagu baxru buxuur waayo diintuna wal muruqaatu ma aha aynu ka gudubno mawduuc waa mawduuc aad u bisil oo runtii culimmadu ay aad uga hadleen haddii aynu dul taagnaanana waqtiga o dhan baa ku dhacahay waxaynu u gudbaynaa si sardi ayadana insha allahu tacaala qodobka ah ijmaacu salafi calaa kufri taariki alcamal warheedha ka soo bilow asxaabu rasuulilahi sal alla alay waslam intii muslimiintan ummadda nebi maxamed loo yaqaanay salaf waa laga soo gaadhay nebi maxamed qarnigii koobaad iyo qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad intaasaa salaf loo yaqaanaa saddexdii qarni khayruulquruuni qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum rasuulkulah sal slam quruuntii mufadalada ahayd maxay iimaan u yaqaaneen waxay iimaan u yaqaaneen baa maanta dadka iimaan u noqonaya wixii kaleeto waa qusacbalaadka ay dadku la rafanayaan meelaha adladan iska ilaali marka dadkii salafka idan waxay qabaan qofkii laga waayey iimaanka qawlun wa camalun wa ictiqaadun is oran waa nid- waa nidqun billisaan wa camalun biljawaarix wa ictiqaadun biljaani qofkii laga waayey oo camalka iyo kala saara iimaanka dadkaasi waa dadka irwiirjaaga waa dadka odhanaya qofkii maanta ilaahay caaya kitaabka qur-aanka ah ku istaaga qiblada meelaan ahayn u tukada sanam u sujuuda qofkaasi waa muslim dadkaas innaga ma aha ahlu sunnana ma aha ahlu jamaacana maana salafna ma aha iimaankeenna aan ilaashanno qof kasta oo mabaanida islaamka ah ka tagaay muslim ma aha sidaasaynu culimmadeenu ku ijmaaceen intaasaan ku soo gebagabayn lahaa wajazaakum allahu khayr sal ala sayyidina kaasi waxa uu ahaa sheekh cumar xayakallah nadwadan shicaarkeedu uu yahay qul aamantu billaahi uma astaqim ayaa horey loogu qabtay gobolka shabeellaha hoose بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت hagaagka wararkii corona iyo qodobo kale ayaa nagu soo maqan laakiin markan dowladda federaalka waxa ay isku diyaarinaysaa waxa loogu yeeray maalmaha xorriyadda xilli dalka uusan xur ahayn oo uu gacanta ugu jiro shisheeye haddaba caawa waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan calanka soomaaliya taariikh ahaan halkee buu ka soo jeedaa ee uu salka ku hayaa ma soomaali ayaa samaysay mise ajaanib waxaa warbixinta noo diyaariya cabditaxir bin soomaalidu waa ummad leh sooyaal iyo taariikh wanaagsan balse dadka maanta nool waxaa la ilowsiiyey dhaxalkii awowayaashood waana midda keentay in loo sameeyo calan meesha uu ka soo jeedo ay la yaab tahay haddana ay yar yihiin dadka ku baraarugsan laakiin aqoonta iyo horumarka teknolojiyadda casriga ah waxay dad badan u saamaxday inay salka hoose u maquurtaan badweynta ay ku jirto taariikhda soomaaliya dhowr bilood ka hor waxay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan baahisay warbixin ka warramaysa astaanta ciidanka militariga ee dowladda federaalka taasoo ay dhexda kaga taallo calaamadda kiristanka haatanse waxaan warbixintan ku eegaynaa calanka soomaaliya oo ay xidigtuu dhexda kaga taal kaasoo sannadkiiba laba habeen ay u dhafarto dowladda federaalka wakhtigii la sameeyey calanka soomaaliya oo ah sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waa meesha laga bilaabo taariikhda soomaaliya iyadoo la iskaba ilaaway taariikhdii ifaysay ee soomaalida sida imaaradihii islaamiga ahaa iyo boqortooyooyinkii qabaa'ilka ee intooda badan gumaysi diidka ahaa aqoon-yahan safwaan oo muddo badan baaritaan ku sameynayay calanka soomaaliya ayaa sheegay in laga soo bilaabo qarnigii saddex iyo tobanaad ay soomaalidu lahaayeen calaamado islaami ah runtii waa taariikh dadkeena soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn soomaaliya waxay leedahay taariikh aada u hodana runtii waqtigii ku horreeyey markii uu soo galay gumaystuhu waxaa ka jiray boqortooyooyin kala duwan waxaan xusi karnaa oo ugu horreysay boqortooyadii ifaad oo runtii caasimaddeedu ahayd magaalada zaylac boqortooyadaas waxaa ka dambeeyey boqortooyadii la yidhaahdo cadaal cadaal iyo ifaad waxay isticmaali jireen isku calan calankoodu wuxuu ahaa calan saddex nooca guduud iyo cadaan oo ay ku jirto bisha oo ka turjumaysa calaamadda islaamka dhinacaas waxay dhinaca waqooyi sidoo kale dhanka koonfurta iyo gobollo kale oo dalka ah waxaa ka jiray boqortooyooyin qabaa'ilku hogaaminayeen ha yeeshee innagoo taa u laaban doona waxaa xusid mudan in daraawiishtii uu hogaaminayey sayidku ay lahaayeen calan ay ka muuqato astaan wanaagsan waxaa jiray calankii daraawiishtu ay ku dagaalantay oo taariikhaan marka laga sheekeynayo caalamka runtii ah stown victory iyo macnaha defeatka astaan gobonimo iyo waxyaabihii uu sayidku sameeyey taarikhda waxaa ku jirta soomaaliya inay ahayd dowladdii ugu horreysay ee afrikaana ee diyaaradda lagu weeraray waxaana ay ahayd ciidamadii sayidka waxaa sidoo kale jira cuhmaaniyiintii ama turkiga oo runtii soomaaliya taageero badan u fidisay military ahaan iyo diintooda inay faafiyaan oo iyaduna boqortooyada zaylac markii cadaal ay ka wareegtay meeshii sii wadeen waxaa ka mid ah boqortooyada warsangeliga oo leh calan ayagu u gooni ahaa oo ah calan cadaan iyo iskugu jira iyo qoraxdiio soo baxaysa oo doon saaran boqortooyadaas o dhan ah soomaaliya ka jira runtiina waxaana qaracan ammaantay inaan boqortooyooyinkaas aanaanan soomaalidu aysan waxba ka xusin inaan soomaalida inteeda badan aysan waxba ka aqoonin in la iloobay oo lagu iloobay markii gumaystayaalkii ay yimaadeen ama na soo weerareen waddankeena ay soo weerareen in wixii ka dambeeyey ama meeshay yimaadeen laga bilaabo taariikhdii ee wixii ka horreydhan maanta aan la xusin waa runtii wax qaracana waa wax soomaali cay ku ah waa wax runtii laga fiican yahay waxaan u baahannahay inaan taariikhdeena dib ugu laabanno oo aan xusno waxa aan nahay waxa aan proud ku nahay boqortooyooyinkii dalka soo maray sida warsangeli majeerteen ajuuraan hiraab gelladi iyo kuwo kale intooda badan astaamahoodu waxay ahaayeen kuwo islaami ah iyo qaar aanan looga dayan gaalada qaarkood ayaa ka dhabeeyey oo la dagaalamay gumaystayaal kiristanka faafinayay oo soo duulay sida bortuqiiskii iyaga oo ku guulaystay inay muddo afartan sano ah iska difaacaan dhanka horumarka iyo dowladnimadana laguma gaarin waagaas soomaalida waxaana tusaale u ah inay xataa lacago samaysteen
waxaan rabaa inaan ku daro boqortooyada ujuuraan iyo boqortooyada iraab hiraab waxay lahaayeen lacag ayaga u goonaya waxay ahayd dowladihii ugu horreeyey boqortooyinka ugu horreeya africa ee mintigareeyey ama samaystay lacag ayaga gooni u lacagtaas waxa la jiray muqdisho magaca muqdisho wuxuu ka yimid lacagta waqtigaas la isticmaalay waqtiga ay ka talinayeen dahabkay ka ganacsi jireen gold tradingkay ku horreeyeen waxyaabo badanay samay jireen boqortooyadii waxaa soo weeraray bortuqiiska bortuqiiskay defiid gareeyeen oo iska difaaceen oromaday iska difaaceen سيد محمد عبد الله حسن تاريخ uu sameeyay wax hadii qofka Soomaaliga looga sheekeeyo waxa weeyaan waa wax runtii aad looga farxo marka waxaas oo dhan waa ka gudubnay taariikhda Soomaaliya waxaad moodaa inay ka bilaabato markii uu gumayso yimid waana runtii wax qaracana marka calamadii iyo boqortooyooyinkii ka jiray Soomaaliya waqtigii contactiga ay nala soo sameeyeen gumayst wadamadii sheegayna soo weeraray sida ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska sidaasay ahayd haddaba iyada oo ay soomaalidu leedahay taariikhdaasi iyo boqortooyooyinkaas ayaa haddana waxa uu gumaystuhu sooyaalkeenna ka bilaabay kun sagaal boqol iyo lixdankii goortaasoo uu inoo sameeyey calanka buluugga ah ee ay xidigtu dhexda kaga taal gumaystuhu markuu yimid wuxuu u yimid ganacsi iyo inuu diinteena bedelo sax to commercial inay hantideen anaga qaataan at the same timena in ay bedelaan soomaaliya oo ay ka dhigaan christians waxaa taa tusaale u ah labadii calan ay la yimaadeen calanka ingiriisku wuxuu la yimid calankiisii la dhaho union jack talyaaniguna wuxuu la yimid calankii markaas ay haysteen because talyaanigu markaas wuxuu ahaa boqortooy u ahaa sidoo haddii ma uusan ahayn xitaa calanka ay waqtigaas lahaayeen ayagu hadda waa iska bedeleen okay waxay la yimaadeen oo ay samaysteen two coat of arms coat of arms oo gooni u ah somalilan iyo coravarms oo gooni u ah soomaalida koonfureed labadaas markii ay sameeyeen waxaa markii muddo ay soo socotay waxaa dhacday in calankii soomaaliya la siinayay uu noqday calan dhinac walba markaad fiirisid shabeelkii ha ahaado calaamadda xidigta ha ahaato calankii ha ahaato caleenta meesha ku taal ha ahaato calaamaddii kirishtaanka oo kor ku jirto oo calankii talyaaniga laga soo minguuriya ha ahaato everywhere there is nothing oo sheega macnaha bannaanka ka ah markaad fiiriso calankeena maanta aan haysano iyo calaamadeena maanta aan haysano everything and i say everything wax waay wax walbaahi waxay ka yimaadeen astaantii coat of arms oo talyaanigu uu u sameeyey soomaaliya tii ingiriiska dhinaca la iska dhig haddaba aqoon-yahan safwaan ayaa ka warramaya qaabka uu inagu soo galay calankaas oo uu gumaystuhu inoogu sheekeeyey inay sameeyeen ururkii s y l s y l calankeedii iyo astaanteedii iyo calankaan jiraana waa contradictory waa iska hor imaanaya hadday s y l samayn lahayd shanka digooda ku jiri laha hadday s y l samayn lahayd wuxuu noqon lahaa midabada guduud cadaan iyo blue noqon lahaa hadday s y l samaysay waxaa ku oli lahaa bishii oo ku taalay iyo calaamadii kirishtaanka oo ku taala marka waxaan macnaha contradictory waa wax iska soo horjeeda wey macnaha logic ma ah marka shabeelku annaga si gooni uma lehin wax maantay soomaaliya ay caan ku tahay ama ha ahaato xoolo ama ha ahaato bad ama ha ahaato uraniumka waddankeena ka buuxa ama ha ahaato macnaha resourciga macnaha goldiga iyo mineral resourciga waddankeena ku jira kuma jiraan calankeena astaanteena kuma jiraan wuxuu soo bandhigay qodobo kale oo meesha ka saaraya in s y l ay sameeyeen calanka soomaaliya astaanta s y l ay samaysteen waxaa ku jira calaamad kirishtaana calaamada kirishtaanka ee astaantaasi ku jirtahay waa calaamada kirishtaanka ee la yidhahdo coptic christian cross coptic christian cross waxaa iska leh ama haysta kiniisadaha ama masiixiyiinta ku nool wadanka ethiopia meelo yaryar wadamo kale oo kale jira now hadday saas tahay marka waxaa ku jira calaamadaasi waxa ay dhalisay in ay calaamada kirishtaanka ee loo yaqaano taas waa calaamada coptic calaamada kirishtaanka ee ku jirtay calankii talyaanigana waxaa lagu soo minguuriyey ama la qayb looga soo dhigay astaanteena soomaaliya qaybta kore uga jirta waxa aan ku diidanaha waxay tahay kow waxaa ku jira astaanta soomaaliya waxaa ku jira calaamadii kirishtaanka calaamadii kirishtaanka ku jirta astaanta soomaaliya annaga soomaaliya nahay we're not christian ma nihin dad masiixiyiina ma nihin waxaana dad islaama calaamadaasi waxay ka turjumaysaa laba shay waxay ka turjumaysaa kow anagu waxaan inaanaan samaysan labo in aanan weliba ka fakerinba kama aanaan fakerin wadaninimo diinteennii iyo dhaqankeenni waxaan mashquul ku nahay haddaan soomaali nahay qabiil waa dhaliisha koowaad dhaliisha labaad uu leeyahay waxay tahay ca- astaanteena soomaaliyeed bannerka u hoose meesha ugu hooseysa ee caalamka waddan kasta ay ugu qoran tahay waxa la yidhaahdo een, halku dhiga annaga waxba laguma qorin waa marantahay waddan dhan oon halku dhig lahayn anaga malahina wax halku dhig caalamka markaa fiirsid waddankan kenya hadda joogno harambeya ugu qoran iskaashi annaga malihin Een, waa qaracan kale waxaa intaa sii dheer astaantaani annaga maba samaynba saddexdaas ciloodoodba waxaan ku diidanahay astaanta laakiin madaxweynaha dowladda federaalka mar walba waxa uu ku khudbeeyaa in calankan uu yahay astaanta saxda ah ee soomaalida munaasabadan dabaaldega ah ee lix iyo- lix iyo- lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora dadka soomaaliyeed gaar ahaan aqoon-yahanada aragtida dheer waxay muddo aad u fog ka soo horjeedeen calanka soomaaliya ilaa maantana waa ay ka dhiidhinayaan aqoon-yahanku waxa uu meesha ka saaray waxyaabaha dadka caamada ah lagu marin habaabiyo ee ah in calanku uu sameeyey nin soomaali ah oo la yidhaahdo maxamed cawaale liibaan laakiin taasi waxaa bushinaya aqoon-yahanka calanka waxaan ku diidanahay calanka soomaaliyeed kow annaga ma samaysan taarikhda iyo caddaynaysa markaad fiirisid tribritania iyo syronesia markaad isbarba dhigtid annaga ma lihin wuxuu ka soo baxay oo laga soo dhex saaray court of armskii oo talyaanigu uu u sameeyo soomaaliya uu ka soo dhex baxay haddii la dhihi lahaa cawaalaa sameeyey cawaala liibiyaanna ma aha soomaalina ma aha that doesn't hold water macnaha ma aha wax macquula so calanka annaga ma lihin su-aasha marka meesha taala waxaa dadka soomaaliya waxay ku leeyihiin een, haddaanaan lahayn macnaa dadaa yidhi haddaanaan lahayn waa ognahay inaanaan lahayn laakiin hadda inaan bedelno maxaa ku jiro micnaa shaki kuma jiro in calanka soomaaliya uu talyaanigu sameeyey waayo marar badan ayaa horay loo soo bandhigay macluumaadka xaqiijinaya mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sannado ka hor hab muuqaalaysan oo macno weyn wata u qeexday in calankan uu sameeyey talyaaniga laakiin waxaa su'aal ah halkeebuu talyaaniga qudhiisu inooga keenay astaanta iyo calanka calankan markiisa hore talyaanigu ha keeno laakiin isaga laftirkiisu xagguu ka keena sababtu maxay ahayd waayo uu noogu keenay waayo nooga tegay sax calankaas iyo waxaa isla socda nambarka saddex iyo toban ee s waale ka koonta calankan wuxuu ahaa taariikhdiisa waxaa uu bilowday in la isticmaalo waqti aada u horeysa waxaa bilaabay waxa la yidhahdo set temples set temples waa guruub ah bulsho qarsoon oo caabudo shaydaanka la yidhahdo lucifer ayaga wuxuu ugu taagan yahay calanka buluuga oo xidigta cadaanka dhexda kuley wuxuu ugu taagan yahay calan bu- cirkii oo buluuga iyo wejigii shaydaankii la dhihi jiray lucifer ama la yidhaahdo sida soomaali lagu yidhaahdo ama Ingli- eh, so- lagu yidhahdo carabiga la yidhaahdo ibliis waxay caabudaan ibliis waxay u caabudaan ibliis inuu caawiyo calankan secret society-ga ama bulshada secret society-ga la yidhahdo oo qarsoon waxay ku caabudaan ilaahooda oo ah ibliis therefore calankan asalkiisu halkaas ku yimid ilaa maanta ay jiraan ilaa maanta ay caabudaan waxay ku fidsan yihiin meelo kala duwan oo caalamka waxaa dagaal ba aan la galay dadkaas oo runtii xasuuqay een, taariikhda dadka yaqaano soomaalida marka la yidhahdo christian conquest waxaa loo sameeyey group ayaga si gooni ula dagaalama oo la yidhahdo night of temples oo macnaha een, wadamada westernku ay sameeyeen si diinta kirishtaanka loo xataa waxay aaminsanaayeen oo ay rabeen xataa kirishtaanka inay tirtiraan iska dhaq soomaali calanka noocaas ah waxaa mar walba xayeysiiya madaxda dowladda federaalka waana kan ra-iisul wasaaraha calankeennaasi waxa uu astaan u yahay kow qarnimadeenna waxa uu astaan u yahay qarnimadeenna waxa uu astaan u yahay jiritaankeenna waxa uu astaan u yahay wadajirkeenna waxa uu astaan u yahay dal annaga inoo gaara oo aan leenahay
haddaba calanka soomaaliya waxa uu leeyahay taariikh kale oo la yaab leh taariikhda kaluu leeyahay calanka soomaaliya waxay tahay ka sokow in shaydaanka lagu caabudo calanka soomaaliya wuxuu ahaa haddana yahay calan ay isticmaalaan entity kaleeto ama organization kaleeto sida ciidamada cirka ee maraykanka ciidamada cirka ee maraykanka ninka ama naagtu marka ay gaaraan rank of brigadier general waxay xirtaan exactly calanka soomaaliya oo kaleeto no difference at all dhinac kasta iskaga mid wey wuxuu ku yaalaa diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee maraykanka calanka soomaaliya dhinacu uga yaala waxay adabti gareeyeen oo qaateen kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii waa noogu horreeyey marka calanka soomaaliya waxaan ku diidannahay waxa ay tahay oo aan u aragnaa inuu qaldan yahay waa calan shaydaan lagu caabudo waa calan dad kale nala leeyahay waa calan runtii anagu aanan samaysano naloo keen nalaku qasbay wayna caddahay taarikhda iyo cad saddexdaa sababoodba ma noqon karo calan soomaali aqoon-yahan safwaan ah ayaa ka warramay muddada uu ku baraarugay arrintan aniga markii ugu horreysay aan ku baraarugay arrintan waxay ahayd kun laba kun iyo kowdii anagoo arday ah oo samayna research ayaan waxaan tagnay meel hool ah hoolkii waa maraykanka hoolkii baan waxaan ku arkaa calankii soomaalida meesha suran anoo runtii isla xoogaa weyn oo rab ku faraxsan ayaan weydiiyey gruubkii ardada oo ila socday waxaan ku idhi calankan meesha maxaa loo suray markaasa la ma taqaana markaasaan idhi haa markaasaa la yidhi markaasaan waa calankeeni inta la fiiriyaa la yidhi calankeeni waxaan u malaynay inaa islaam tahay soo muslim ma yidhi dibaan isku laabto waxaan idhi haa laakiin calankan calanka soomaalida waa inta la qoslaa idhi haa soomaalida saasaa ka wadaha sax waaya dhirkaas banaanka markaan baxaan weydiiyey markaasaan bilaabay inaan baaro xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah awoodda jihaadi ee keliya ee ka jirta bariga afrika waxa ay horay si cad ugu diiday calankaas cilladahaas iyo kuwo kale oo badan awgood waxaana ay beddelkiisa qaadatay calanka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyaga oo muslimiintana codkooda ku gaarsiiyey mowqifkaas si ay xujada ugu oogaan waana kan a-sheykh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
لم تكن الغاية من تأسيس حركة شباب المجاهدين تحقيق أهداف أرضية دنيئة أو معارف حزبية بل كانت لتحقيق غاية نبيلة هي إرضاء الله تعالى بتحقيق شهادة لا إله إلا الله وتجريد المتابعة لرسول الله بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتحقيق هذه الغاية كان لابد من أهداف عملية واستراتيجية يمكن تلخيصها كما يلي أولا إقامة دين الله في الأرض وإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ثانيا التصدي للغزو الصليبي العالمي وغزو نصارى الحبشة ثالثا إنشاء مجتمع مسلم متماسك وتعبيد الناس لربهم عبر الوسائل الشرعية رابعا مواجهة الطواغيت والحكومات العلمانية خامسا إحياء الفرائض المهجورة كالإعداد والجهاد والولاء والبراء سادسا توحيد الأمة المسلمة تحت راية الشريعة الغراء راية التوحيد سابعا فكاك أسر المسلمين ثامنا حفظ ثروات المسلمين لتكتفي الأمة بذاتها وتستغني عن عدائها
haddaba isku soo wada duub oo soomaalidu waa inay wax akhriyaan islamarkaana uu garaadkoodu ka koro astaamaha shayddaanka lagu caabudo iyo calaamadaha kiristanku sameeyey بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت hagaag dhowaanna waxaa jabuuti lagu soo gunaanaday shir dhex maray dowladda iyo somalilan shirkaasi waxaa laga soo saaray warmuutiyeed lagu sheegayey waxa looga hadlay haddaba xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo daa'uud maxamed cumar ayaa sheegay war ka duwan wixii dadka loo sheegay waxaana uu xildhibaankan sheegayaa in shirkaasi uu horudhac u ahaa qorshe ay wataan shisheeyaha dowladda federaalkana ay aqbashay oo somalilan looga jarayo soomaaliya inteeda kale xildhibaan daa'uud maxamed cumar waxaan rabay inaan kelmad ka idhaahdo aan badnayn haddii ilaahay idmo wixii loogu yeedhay shirkii wadahadalka soomaaliya iyo somalilan oo runtii anigu aan siin lahaa ereybixin kale anigu aan u bixin lahaa ereybixinta kale aan anigu bixin lahaa waxaan odhan lahaa wuxuu yahay shirkii gogolxaadhka goynta somalilan ee dowladda federaalka iyo international communitiga qaybo ka midihii ay diyaarinayeen maxaan ugu magacaabay oo aan u leeyahay shirkii gogolxaarka goynta somalilan waxaan ugu magacaabay kow dadka dowladdii dooratay dowladda federaalka ee dadka ay u dooratay inay uga qayb galaan wada hadallada ee la xulay baa waxay tusinayaan arrinka aan ka hadlayo qodobka koowaad waxaa la doortay waxaa laga tegey guddigii muhiimka ahaa ee labada sano ka soo shaqaynayey ee dukumentiga hayey ee warbixinaha hayey ee soo ururiyey xogta ku saabsan soomaaliya iyo qolada loogu yeedhay somalilan haddii qoladaa laga tegey qolada labaad ee aadaysay lama diyaarin sida hadalladii ka muuqatay dhanka kale ee qolada somalilan ka muuqatay sidaa darteed waxay waxay la tagaan ilaa ay qoladii somalilan tidhi waxaa noo yimid dad aan diyaarsanayn oo aan fahansanayn waxa ay ka hadlayaan wayna u ekayd sidaa waxaan u leeyahay sidaas somalilan waxay dhigtay digaraysay oo dowladda halkan joogtaa ka yeeshay cidda la qorayo ee laga qorayo bay ka yeeshay ma dhici jirin madaxweynayaashii hore ama dowladihii hore ma dhici jirin somalilan inay dhigtay garayso hebel ka reeb hebelna ku dar hebelna sidaa u yeer weligeed ma dhici jirin dowladdani waxaanu ku eedaynayaa oo aan leeyahay waxay diyaarinaysaa dowladdani goynta somalilan ee ka shaqayn mayso iskuduwidda iyo somalilan in la soo celiyo ka shaqayn maysa waxay kaga shaqaynaysaa in somalilan loo diyaariyo waddadii ay ku go'i lahayd waxaan qodob labaad ka dhigayaa waxay diyaarisay intaasoo international community ah toddoba iyo konton dowladood bay u diyaarisay waxay ku akhriyeen wixii ay iyagu u yaqaanayeen qadiyadda somalilan waxay ku akhriyeen muddo labaatan daqiiqadood abay ku akhriyayeen intaa waxaa ka daran wax su'aal ah ama jawaab ah kama aanay bixin guddigii ka socday dowladda federaalka ee meeshii la isugu yimi iyo dadkii isugu yimi iyo international communitiga soo qaadan maayaan waxa ay sheegayaan inay run yihiin haddii aan laga jawaabin waxaan sidaa u leedahay somalilan dowladdani waxaad mooddaa in ay u samaysay wax la yidhaahdo ilaa shan qodob in ay u fududayso special arrangement oo deeqaha ah inay u diyaarisay maalgashiga inay u diyaarisay airsbaceka waxaasoo dhan loo diyaariyey waxaa laga dalbaday keliya dadkani inay isdhexmaraan anigu maba garanayo wuxuuisdhexgalku macno badan u lahaa oo weliba iyagii laga diiday waxaasoo dhammi waxay tarayaan iyaga uun in la koriyo uunbay tarayaan haddii su-aal la isweydiiyo oo la yidhaahdo special arrangementiga ma waxaa mudan qolada maamulka haysata somalilan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت maanta ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa gadood ka sameeyey magaalada muqdisho ciidankan waxa ay sheegeen inay ka howlgelayeen gobolka shabeellaha dhexe waxa ay tilmaameen muddo hal sano ka badan in aysan helin wax mushaar ah qaybo ka mid a waddooyinka muqdisho ayay xireen iyagoo qoryo la taagnaa waddooyinka xogda soome ka tirsan qaybta labaataniyo toddobaad muddo sanad iyo siddeed bilood ah xuquuqa iga maqan difaaca xalaan ka soo harooday xaquuqdii aan maqneeday xaquuqdii aan doonayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaar dalka ugu sarreeye xaquuqdii aan la hayno dalka aan kulina hana siiyaano qasuurta shacabka waa laga qaadaahay waxaan ka soo baxay agga jawhar iyo balcad intuu dhehayso waxaan ka socdaa sanad iyo siddeed bilood mujarlaadnahay difaacana aan joogay madaxdii iyo xakultaanaha warka sugaayey anigoo warka sugaa baarlamaanka waxaa ka maqlay askartii xaquuqduri wada siinay askari xaquuqla'aana ma jiriyo anagana ka mid ah xaquuqla'aana difaacana joogay madaxweynaha ayaa baarlamaanka ku furay anigaan ukaan hawla intaan hawlaan waaye
ciidankan aa arkaysiin waa qaybta toddobiy labaatanaad guutada labay labaatanaad waa qaybtii oo dhammaystiran waayey waa guutuguuto maahan waa inta xaquuqla'aantaadoo qaybta ka tirsanay waxayna ka yimideen difaacyada buulaay qaaraa ka yimiday qaar waxay ka yimideen jowaar iyo balcad intuu dhaxle mana kala socon waa isku ciidankii waa isku qaybta sanad iyo sagaal bilood ana xaquuqdooda ka maqan tahay sida akoon loo sameeyey askari ay akoonkiisu ay lacag ay kasoo ay ku soo dhacday ka mid maaha akoomankooda ilaa sidii loo furay ilaa haatan wax lacagahoo ku soo dhaca ma jiraan ciidankaani waa ciidan laba sano xuquqla'aanahay sagaal iyo toban bilood xuquqla'aanahay xataa dheyli fuudka ay ku noolaayeen laga goostay waxaa jiro koox ka xun koox ka xun musiibooyinka imaanaya sidii fatahaadda webiga shabeelle ama ayaxi sanadkii hore yimid ama koronaviruska xuquuqda maamulka ciidanka loo dhiibo waxay qabaan sagaal iyo toban askari waxay ku geeriyoodeen ayagoo geeda calamaysanaayo saas daraaddeed in aan shacabka iyo saaxiibada kale oo ciidamada aan la wadaagno ayaan halkaan u imaannay ma qarsan cidnaba dhibaatay hayno warkeennuna waa intaas in shucuubteenna dadku aynala wadaagaan shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada kale oo ciidamada ah deegaankeennu wuxuu ka dhexeeya martabaan meesha allaho ilaa muqdishointa ka dhexaysa waa qaybta todob iyo labaatanaad waa afar guutay ka koobantaha iyo taliskeeda intaasuu ciidanku ka kooban yahay weli way soo socdaan dowladdu annaga madaxdana xukuntay waa la xidhiirnay ilaa sagaal iyo toban bilood wixii laga waayeen haddeer kabacdi kama sug weyno ama waa inayna ruqsayso dowladdu ama aan u shaqayna haddaba diyaarana inaan shaqayno waa adiga waxbaa lagu maqanya cid kasta inay tidhaahda annaga annaga xataa saxaafaddaana baari karto wix aan ciidan ahayn ama aan bayroolka ayaga wax marsiinahayn aan marin waa dembiile annagaa ogol inaan maxkamad geyno waxaa bishii tobankii bishii tobnaad laba kun siddeed iyo tobankii ayuu mara ciidankan dhammaantiis tirakoobka ilaa hadda xilligaana waa xuqula'aan waxa arrintaas kalifa ma naqaano annaga madaxweynaha lama kulmin lamana xidhiirin laakiin madaxdan lagu xukunto annaga shaqada aan la xidhiirin بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت markan waa wararkii ugu dambeeyey coronavirus cudurkan waxa uu ku dhacay in ka badan siddeed milyan oo ruux dadka cudurka u dhintay waxaana ay ka badan yihiin afar boqol lixdan iyo siddeed kun kuwaasi oo badankooda ku dhintay dalalka yurub iyo ameerika waxaa cudurkan ka caafimaaday dad kor u dhaafaya afar milyan oo ruux haddaba wararkii ugu dambeeyey ee corona ayaan wax ka sheegi doonnaa china cudurka waa uu ku soo laba kacleeyey waxaana maanta oo keliya laga helay cudurka laba boqol sagaashan iyo sagaal ruux maraykanka dadka cudurka ku dhacay waxa ay kor u dhaafayaan laba milyan oo ruux maanta maraykanka waxa uu cudurka ku dhacay labiyo toban kun sideed boqol labaatan iyo shan ruux tirada dadka maraykanka cudurka ugu dhintay tan iyo markii uu ka dilaacay waddankaasi waxa ay gaarayaan boqol labaatan iyo laba kun maanta oo keliya maraykanka waxa uu soo wariyey dhimashada sagaashan iyo sagaal ruux baraaziil waxaa cudurka maanta ugu dhintay boqol labaatan iyo afar ruux wadafta guud dhimashadana waxa ay gaartay konton kun boqol siddeetan iyo laba ruux maanta oo keliya baraaziil cudurka waxa uu ku dhacay saddex kun laba boqol soddon iyo toddoba ruux raashka dhimashada maanta waxay ahayd boqol sagaal ruux waxaana cudurka maanta uu ku dhacay dad gaaraya toddoba kun ruux si guud raashka cudurka waxa ugu dhintay ruux hindiya cudurka maanta waxa uu dilay ruux tirada dhimashadan waxa ay gaartay ruux wadarta guud dadka cudurkan hindiya ugu dhintayna waxa ay gaarayaan maanta oo keliya cudurka hindiya waxa uu ku dhacay ruux ingiriiska maanta cudurka waxa uu ku dilay ruux wadarta dhimashadana waxa ay gaartay ruux maanta oo keliya ingiriiska cudurka waxa uu ku dhacay ruux sbain waxa ay soo warisay dhimashada hal ruux waxaana maanta cudurka ku dhacay ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay gaartay ruux talyaaniga maanta waxa uu cudurka dilay ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay gaartay ruux iiraan waxa ay soo warishay dhimashada ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay gaartay ruux maanta iiraan waxa uu cudurka ku dhacay ruux bakistan waxa ay soo sheegtay dhimashada ruux waxaana cudurka dadka u dhintay ay gaarayaan ruux maanta oo keliya bakistan cudurka waxa uu ku dhacay ruux mexico maanta cudurka waxa uu dhintay ruux waxaana wadarta guud ee dhimashadu ay noqotay ruux maanta oo keliya waxa uu mexico cudurka ku dhacay ruux wararkii corona halka ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaana barnaamijka dhuux caaw waa naga intaa dhammaanteenaba fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي